waxaan la joogaa hana cali oo kasoo qayb gashay barnaamijkan inay caawiso dhallinyarada oy barto sida wax loo qoriyo habka meeshan waxaan u imaaday inaan caawiyo siday u baran karaan sida sheeko loo sheego waxaan waxaa waaye sheekada noloshiina hooyada aabbaha ayeeyada awooga waxaa soo marteen iyo noloshoosay ahayd intay ingiriiska imaadeen iyo intayna imaanin so intaas aniga baraa storytellinka sida loo qoro aad iyo aadna waa ku faraxsanahay halkan waxaa lagu cunayaa cunto soomaaligii waxaa la cunayaa hilib iyo bariis runtii jawigu aad ayuu u fiican yahay iminkana waxaan la taaganahay dhalinyada kasoo qayb gashay brograamkan magaciina noo sheega san u fahmay waxaa laydin dilay inaad homewerg soo samaysaan ood yacni shaqo kusoo qabataan guriga adigu yaad maalisanaysaa sakariyo ayeeyo adiguna aabahay baan wareersanay waxaan doonayaa inuu barto afkii hooyo iyo dhaqankii iyo dadnimadeeyo dadnimadaada okay waa tahay zakariya adiguna shaadiya adiguna maxaad doonsaad ka faaidid dhaqankaygii iyo sheekadii ka hor sax waxaad doonsaa sheekooyinkii hore inaad baratid shaadiya sakariya runtii iyagu labadoodaba aad waxay rabaan inay u fahmaan oo ay kordhiyaan wax fahankooda markay noqotaa ka dhaqanka iyo afka balse iminkana waxaynu ku wareegi nin runtii da-diisu yartahay haddana dheer maasha allah magacaaga noo sheeg bilaal bilaal imise shir baa tahay shan iyo toban waxaad noo ineena sheegtaa haddaba waxaad programkan ka faa'iday waxaan bartay taariikhda soomaalida annoo halkan waa ku dashay waxaan doonayaa inaan soo saaro taariikhda qiimaha leh ee soomaalida waxaan la fadhiyaa kinsi maxamed cabdille oo runtii qayb weyn ka qaatay aasaaska iyo abaabul barnaamijkan maanta halkan lagaga qayb galay toban cisho oo isku daba jooga oo sabti sabti ah ayaanu maalin walba een, dhalinyaradaas iyo iyo haweenkaas aanu la shaqaynaynay oaanu isu imaanaynay oo koorsyo aanu siinaynay ama aanu wada kala wada qaadanayna oo aanu dhiig walba waxaa noo imanayay qof am- ama laba am- am- mar laga hado sugaanta iyo sida qofka ta- taariikhdiisa wa- waxaan ka sheekeyna waxa weyaan taariikhdii soomaalidu ay ku lahayd wadankan ingiriiska ilaa iyo iminka muddo saddex boqol oo sanadood laga jooga bay soomaalidu iska soo dabadhacay marka waxa weyaan een, xaafadan iminkanu degannahay bariga london een, waxa weyaan meelihii eh, soomaalidu siimaanada ahaa weliba iyo soomaalidii wadankan imaanaysa iska soo dabadhacaysay ay degayeen ay nolosha ka bilaabayeen ay businessy ku lahaayeen ay taariikh ku lahaayeen marka maanta waxa workshopku ku saabsanaa si sheekooyinkeena aanu anagu u samayn lahayn afkeena anagoo ku hadlayna inay xitaa dad- dadwe- dadkeena soomaalida xaafadan ku dhaqanay inay ogaadaan in ay xoog ku leeyihiin in ay markay warkooda iyo taariikhdooda iyo hankooda iyo waxay doonayaan iyo waxay kabanayaan iyagu ay afkooda ku sheeg cosab cilmi ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay halkaad ka dhegeysanaysa